Soomaaliya oo wax soo saarka dalagga beeruhu uu aad u yaraa tan iyo sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ayaa haatan mar kale laga digayaa macaluul iyo nafaqa darro ku dhacda malaayiin Soomaaliya ilaa bisha Diisambar ee soo socota. Warbixintan oo ay soo saareen hay'adaha hoostaga qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in boqolkiiba toddobaatan wax soo saarka beeruhu uu hoos uga dhacay intii laga filayay gobollada ku yaala koonfurta Soomaaliya xilligii guga ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka. Waxaa kaloo ay warbixintu sheegtay in gargaarkii bini'aadaminimo oo meelo badan ka baaqday uu keenay in dad ka badan laba milyan oo qof ay wajahaan macaluul baahsan. Waxaa kaloo ay warbixintu sheegtay in dad ka badan lix milyan oo qof oo Soomaaliya ay iyaguna ku dhacayaan cunto yaraan iyagoo aan haysan raashin ku filan ilaa dhammaadka sanadkan. Cimilada isbeddeshay ayaa kor u sii qaaday heerka saboolnimada ee ka jira Soomaaliya iyadoo in ka badan laba milyan iyo badh qof oo Soomaaliyihi ay dalka gudihiisa ku barakaceen kuwaasi oo qaarkood dulsaar ku yihiin deegaano ka tirsan magaalooyinka halka kuwo kalena ay ku tabaalaysan yihiin meelaha baadiyaha ah. Qiimaha maciishada ayaa kor u kacay gaar ahaan hadhuudhka, bariiska iyo galleyda. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in hal milyan oo carruur ihi ay haatanba la neef tuurayaan nafaqa darro iyadoo ay jiraan boqol iyo siddeetan kun oo kale oo ku soo biiri doona haddaan si degdega xaaladooda wax looga qaban warbixinta oo soo xigatay wasiirka qaabilsan arrimaha bini'aadaminimada iyo maaraynta masiibooyinka soomaaliya xamse siciid xamse ayaa lagu sheegay in uu tilmaamay sida ay uga go'an tahay dadaal dheeraada oo ay xukuumaddu samayso sidii loogu adkaysan lahaa xaaladda adag isla markaana loo heli lahaa xal wax ku oola gabagabadii ayaa warbixinta lagu sheegay in haddii xilliga dayrta ee la filayo bilaha oktoobar ilaa diisambar ay si fiican uga da-aan dhulka intiisa badan ay baajin karaan duruufaha qallafsan ee la filayay qaarkood hase ahaatee waxaa iyana welwel laga qabaa fatahaado iyo daadad xoog badan oo soo rogmada xilliga roobka oo iyaguna dhaliya khasaare kale